wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa agabyo caafimaad ku wareejisay saddex isbitaal oo kamid a isbitaalada ku yaala degmada kismaayo agabka caafimaad ee lagu wareejiyey isbitaalada kala duwan ayaa ah sariira casri ah oo lagu talagalay inay ku dhalaan hooyooyinka uurka leh iyo sidoo kale bukaanaduna ay ku seexdaan isbitaalada ay wasaaraddu ku wareejisay sariiraha iyo agabka kale ayaa waxaa kamid a isbitaalka weyn ee degmada kismaayo ka ciidanka jubbaland iyo isbitaalka sida gaarka loo leeyahay ee daryeel oo kamid a isbitaalada ku yaala degmada kismaayo qaar kamid a agaasimayaasha isbitaalada qalabka lagu wareejiyey ayaa ka warbixiyey agabka la siiyey iyo baahida loo qabay iyagoona sheegay in agabkani uu qeyb weyn ka qaadanayo daryeelka caafimaadka ee bukaanada isbitaalada la keeno waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa oo nala joogta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo wasiiraddeedu ay tahay wasiire cadar ismaaciil cabdulaahi oo noo keentay hadiyad qaali ah una keentay hooyooyinka soomaaliyeed ee maaragtay uureyda ah una keentay maanta sariirihii ay ku umuli lahaayeen oo ah sariiro casri ah aad iyo aad baan wasiiradda oga mahad celinaynaa wasaaraddu intii ay jubbaland shaqaynaysay wasaaradda haweenka waa markii koowaad ay wasiiraddu noo timaado wasaaraddu ay na soo gaadhisay sadeeqdan aad iyo aad baan wasiir kaaga mahad celinaynaa booqashadaada wacan iyo qalabkan aad nagu soo wareejisa annagana waxaan rajaynaa insha allah inay ka faa'iidaystaan dhammaan ummadda u baahan welibana gaar ahaan hooyooyinka oo sariiraha dhalitaanka gooni ayay u baahan yihiin oon isleyna wax badan ayay ka qabanayaan wasiirad waan kaa guddoonnay waanad mahadsan tahay waxaan kaloo halkan ku daraynaa maadaama wasaaraddu ay wasiiraddu nala joogto inaan ummadda u sheegno qaybta umulistana inay bilaash tahay wasiiradu waa bilaash hadduu ilaa yidhaahdo bismillahi raxmaan raxiim waxaan ahay agaasimaha isbitaalka ciidanka wasaaradda haweenka waxay noo keeneen sariiro qalab caafimaad oo dabcan aad aan ugu baahnayn isbitaal ahaan dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi juraati ayaa faahfaahisay agabka isbitaalada la gaarsiiyey waxaan ku wareejinay saddex isbitaal oo ka mid ah isbitaalada ku yaala degmada kismaayo isbitaalka weyn ee degmada kismaayo oon geynay siddeed sariirood iyo isbitaalka daryeel oo runtii ah isbitaal ee gaar loo leeyahay laakiin noqday isbitaalka ee haweenka ku dhaliya si aan maaragtay free ah oo caruurta si free ah ku tallaalo oo shaqooyin badan noo qabta markaan u geyno haween dhibaataysan oo aan dhaqaale haysanin si toosa u qaabilo iyo isbitaalka ku yaala madhamaato ee ay leeyihiin ciidamada qalabka sida dhammaantood waxaan gaarsiinay sariiro ay u baahnaayeen oo baahidooda ay maaragtay ka jirtay ee wasaaraddana ay ilaahay u soo sahlay oo u keenay saa darteedna aan ku wareejinay saddexdaas isbitaal sariiro gaaraya ilaa labaatan isbitaalkan hadda waxaan keennay toban sariir isbitaalka weynna waxaan geynay sideed daryeelna waxaan geynay laba sariir agabka caafimaad ee u badan sariiraha ee lagu wareejiyey qaar kamid a isbitaalada kismaayo ayaa ah mid lagu daboolayo baahiyaha dhanka sariiraha ee isbitaaladaasi ka jira